tababar lagu horumarinayo beeraleyda koonfur galbeed ayaa ka socda magaalada baydhabo ee gobolka baay tababarkan ayaa ah mid dadka beeraleyda lagu barayo siday usoo saari lahaayeen dalag faa-iido u leh noloshooda iyo tan dadka kale warbixintan waxaa noo soo diray waryaha v o eda ee baydhaba mukhtaar maxamed catoosh
saddex boqol oo ka mid a beeraleyda koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo loogu qabtay tababar lagu horumarinayo wax soo saarka beeraha tababarkan oo socon doona muddo toddobaad ah ayaa waxaa lagu baran doonaa habka beerashada wanaagsan iyo sida beeraha looga soo saari karo dalagyo kala duwan oo tayo leh si looga maarmo raashinka dalka dibaddiisa laga soo dhoofiyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda beelaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo saraakiil hay-adaha samafalka ka socday ayaa ka qayb galay furitaanka tababarka kuwaasi oo sheegay wax soo saarka beeraha inay muhiimad gaara u leeyihiin shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka koonfur galbeed oo inta badan noloshooda ay ku tiirsan tahay wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha nool agaasimaha badqabka dhirta wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdisalaan axmed maxamed ayaa sheegay tababarkan inay ka faa'iidaysan doonaan beeraleyda si wax soo saarku uu noqdo mid horumar sameeya run ahaantii brograamkan waa tababar aada muhiim ah oo ah habka beerashada casriga ah habka beerashada casriga ah waa hab oo aan kula jaan qaadi karno beeraleyda caalamka annagana caafimaadkeenna uron iyo wax soo saarkeennaba sababta ujeedka beeraha loo beerto keliya ma ahan in wax la cuno la helo waa in dhaqaalo laga helo oo ilmihii wax lagu baro ujeedooyin badan leh marka habkan beerashada casriga ah wax weynuu ka tari doonaa insha allah oo haddii sidana loo bara uga faa'iidaysano wasaaraddan mar walba waxaa ka go-an horumarinta beeraleyda waan mas-uuliyaddeeda koowaad waxaa baritaan kolley waxaa la rabaa inaad gaarsiisaan dadka kale kasoo tagteen keliya maaha inay idinku idinku ekaadaan doctor khaalid cumar oo isaguna ah madaxa shirkadda abuurka siisad ayaa sheegay beeraleyda inay yihiin lafdhabarta dhaqaalaha dalka sidaasi darteeda beeraleyda looga baahan yahay in tababarkan ay ka faa'iidaystaan lana horumariyo wax soo saarka dalagyada beeraha waxaa la rabaa beri iyadoona qofna ku caawinin adiga inaad gaartid isku filnaansho isku filnaanshahaasi maxaawaa marka waa mid adiga kugu kooban noloshaadii iyo beertacbashadaadii ay naqato mid joogto ah markaas kadib tallaabada xigta maxay naqonaya adiga iyo familkaaga iyo inta hareerahaada kula wadaaga ehel ahaan iyo iyo ummadda kale soomaaliyeed oo meesha kula degan dad iyo dunyaba inay kaa wada faa'iidaan marka waxaa dhici karto hal qofood tallaabadu qaado in toban qofoodoo faa'iide ay ugu noqon karto marka waxaan rajaynaha hadduu ilaaha idmo casharkeena wuxuu quseeyaa marka hadda aan la bixinayno beerashada tacbashada wanaagsan sistamka casriga maadaama aqoon aad u leedihiin muddo badan beera aad kasoo shaqaynayseen laakiin waxaan rabnaa nidaamkan casriga sidee abaarahan tirada badan leh oo usoo noqnoqonayo loogu adkaystaa islamar ahaantana loona horumariyaa beeraha beeraha ayaa ah laba qaybood oo kale ah qayb ku tiirsan waraabka iyo qayb kale oo ku tiirsan xareedda ama roobka xillisaneedeedyada guga iyo deerta waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey gaabis ahaa wax soo saarka beeraha kala duwan ee ku yaala deegaanada koonfur galbeed soomaaliya abaare iyo biyari saameeyey nolosha dad badan oo barakacyaal noqday ayaa laga dareemayaa deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxayna arrintani kusoo beegmaysaa xilli sicir barar dhanka maciishada uu ka jiro suuqyada magaalada baydhabo iyo deegaano fara badan oo koonfur galbeed ka tirsan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo